dalka sacuudiga waxaa ka socda howlihii howlo dib loogu dhoofinaya dad soomaaliya oo sharci darro dalkaasi ku joogay haddaba si aannu uga ogaanno xaaladdu siday tahay iyo weliba sida xaaladda ay soomaalidu ku sugan yihiin ayaa xuseen barre aadan waxa uu la xiriiray kusimaha qunsulka guud ee soomaalida magaalada jidda daahir axmed weheliye waxaana uu gax ka weydiiyey wararkii ugu dambeeyey walaalow tarxilkii waa socdaa dadkiina waa soo bateen maalmaana ka dambaysa habeenka saddex boqol afar boqola xaafadii kasoo baxaysa maadaama dowladda sacuudiga ay tiri waddanka ha laga baxo tan labaadna hadalkaas dhahidiisa looguma simine dadka guryaha iskale dadka ay ka kiraysteen oo sacuudiyiinta oo guryaha iskale ayaa shacbiga soomaalida ay ka kiraystay waxay leeyihiin haddaadan iqaamad layn guriga iga bax sidaas darteed qofka soomaaliga ah guriga kuma jiri karo oo ijaarka ugu jiray kuma jiri karo hadduusan iqaamad lahayn sidaas darteed dadku waxay kallifteen inta guryaha kasoo baxaan ay yimaadaan markaska la yidhaha shimays ee ah sijinka laga qaado tarxiilka waxaa duruufta ku kallifay inay saas kusoo bataan waa midaas tan labaad hadda marka hore waxaa xoogaa cidhiidhi ka jiray qofta markii lasoo itimaado waxaa qabanaysa ay waajahayaan qolo la yidhaahdo shurdada shurdada waxay ka qoreen waxa la yidhaha maxdar maxdarkaasa waxaa loo geenaya qolo la yidhahdo sujuun sujuunta waxaa qaaday qaadaysa warqadii waxay u geenayaan qolo la yidhahdo jawaasaadka jawaasaadka suwarti dadka sawirada laga sameeyey ayay noo keenayaan annaga noo keenayaan qunsuliyadda u keenayaan markay noo keenaan ayaa waxaan samaynaynaa watiiqatu safarka gohomka waxa loo yaqaano dib waxaan ugu celinaynaa wasaaradda arrimaha dibadda dowladda sacuudiga ninka nagala jooga manduubka ah ayaana raacaya waxaan u tegaynaa jawaasaad jawaasaadkaan ugeynan jawaasaadka markaan ugeyno dabadeed ayaa waxaa la gelinaya combyuutar haddana watiiqatu safarki oo qofka magaceedii iyo sawarkii iyo raqamka la siiyey iyo baswada laga soo qaaday ay ku wada yaaliin ayaa dib waxaa loo gelinaya combyuutarki taakhiirka faraha dheer taasaa keentay hadda dowladda sacuudiga waa khafiifisay waxaa la yidhi qofta ha loo sameeyo gohom ha loo sameeyo muxuu ahay basmada ha laga qaado sawirka ha laga qaado cala tuul mataarka haloo hala geeyo marka caawadan aan kula hadlaayo oo saacaddeenu hadda waa sagaal saac iyo wax la jira oo habeennimo waxaan caawa diyaarinay ilaa lix boqol oo qof oo isugu jira afar boqol iyo afartan rag ah iyo sagaashan dumara iyo lixdan iyo shan caruur ah intaas waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ilaa beritoole inaan mataarkooda gey doono kadib waxaan u baahan doonaa diyaaradihii diyaaradihii iyaga laftirkooda barmeshinka waa loo kordhiyey awal waxay ku imaan jireen falaydkii loo falaydkooda caadiga ahaay ayay ku imaan jireen hadda barmeshin lambaraa la siiyey oo dowladda sacuudiga aan u weydiinay in diyaaradaha juba iyo daalo loo kordhiyo falaydyadii waana loo kordhiyey iyaguna waa soo kordhiyeen caawa waxaa baxayso hadda ka baxaysa sacuudiga sagaashan iyo shan oo jubba ay wado iyo boqol soddon iyo sideed ay daalo wado marka waxaan ilaahay ka rajaynayna wixii saacadan ka dambeeya dadku inay kala khafiifmi doonaan haddii alla idmo walaal saasaana wax u jiraan tirada guud ee dadka soomaaliyeed ee aad diiwaan geliseen ee diyaarka u ah inay dalkii dib ugu laabtaan oo uu sharcigani qabtay guud ahaan waa imisa cadadu waxay maraysay lix kun mar walbana dadkii iyagoo socdo oo habjaqayay imanayaan waxaana ku kalifay horaa kugu soo sheegay oo guryihii baa la leeyahay haddaadan iqaamadan ka bax waa tahay waxaa jirta cabasho soo noqnoqonaysa oo nooga imanaysa dadka soomaaliyeed ee ku jira xabsiyada kuwaasi maxaad u qabateen kuwaas waxaan u qabanay waa run xabsiyadu waa ka jirtaa cabasha way ka jirtaa cabashadu labay u qaybsan tahay cabashada xabsiyada gobollada wixii ahna waa la joojiyey oo waxaa la yidhi meeshooda ha joogaan cuntaan ku siinayna maadaama meeshan ay buuxsatay canaabirta cambar waxaa loo yaqaanaa meeshan qolalka loogu talagalay tarxiilka qolka tarxiilka loogu talagalay afartan ayay ugu talagaleen dadkan afartan qolalka qaarna lixdan afartankaas waxaa taalla sariiro iyo joodarayaal wixii qoftu waa inay sariir ku seexatayn wixii sariir ka ka badan ma gelinayno sidaas awgeed ayay waxay ugu dib dhaceen oo xabsiyada dhibaatada ay ka sheeganayaan waxa weeyaan ay ku ta'akureen ama bil ku jireen ama laba bil ku jireen waa gobollada kuwa jiddo joogana kala guurkii xabsigii hore ee jiddo dhexdiisa ahaa iyo xabsiga cusub ee hadda caawa aan kaala hadlaayo isu raridiisa waktigii udhexeeya fatradii udhexaysa ayaa ta'akhur ka yimid ta'akhurka kale oo yimid wuxuu yahay lixdii meelood oo la marayo on kuu sheegayo marka hadda waxaan cabsi ka qabaa inay ka imaan doonto culays maadaama caawa o kaliya layidhi lix boqol laba iyo toban bas adaa iskale oo eeraborka taas loo gey doonaa ilaa beri galabna igu gaarto waa suuragal sababto a waktiga aan kula hadlayo lixdan bas oo etoobiyaana oo saddex kun oo qof ay ku jirto ayaa faylka ku jirta markay ka baxaanaan anagu gelayna markaan galno waxaa laga yaabaa inay beri casirka igu gaarto calaa kulli xaalin madaarka markay tagaan waxaan ka cabsanaya dakti inuu ka yimaado xagga falaydka insha allah waxaan kala xiriiri doonaa diyaaradahayna daalo iyo jubba sidii ay bal n jahdi kalo juhdi kaloo ziyaada ah usii samayn lahayn walaal goobaha dadkaasi lagu celinayo marka soomaaliya tegaan ma caasimada muqdisha la geenaya mise gobolada dalka ayaa lagu kala celinaya taas waxay qusaysaa diyaaraddu diyaaraduhu dabcan waxay u badan yihiin inay ku degaan ama hargeysa ama ay ku degaan muqdisho markay tarxiilka tooska ay wadaan waxaa dhacda marmar dadka gobollada siday kale yihiin inay iyagu u kala farsameeyaan
kaasi waxa uu ahaa kusimaha qonsulka guud ee soomaalida u jooga magaalada jida ee dalka boqortooyada sacuudiga daahir axmed weeliye oo habeenkii xalay ahaa ugu warramayey khadka telefoonka waryaheenna xuseen barre aadan